maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ya bilaabay dhismo iyo qodista ceelbiyuud riige kaaseyti ayuu umbaahanaayeen dadka deegaanka ceelbiyuudkan weyba qodahaya maamulka degmada oo kaaladow shirkada bruj weyniyo baahi inqabeena dadka deegaanka iniyo helan bii nadiifa ingmuddee qaar ku mida dadka deegaankiyo weybayo hadhawaayana ceelbiyuudkan weyniyo ugmahadnagayna maamulkaiyo shirkada bruja
waxaan mahad u celinayaa ilaahay subxaana qaadir ah oo ceelkaas noo keenay oo noogu soo dhiibay samiiro guladiini ilaahay ayada iyo waalidkeedba jannada ha ka waraabiyo halkaana gudoomiyaha gudoomiye cabdirashiid gawaan iyo gudoomiyaha degmada hobyo iyo wafuudda la socotay oo xagga ka timid oo halkaana iyagana noogu yimid arrintaana muddo dheer ayaga laftooda doorkooda qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wasiirka biyaha iyo macdanta wasiirka macdanta iyo biyaha galmudug cabdiqaadir galbeyte cabdiqaadir shire galbeyte nin isaguna aad iyo aad raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan halkan ku ducaysanay maantay ceelkii gawaan oo laba hore laba jeeroo hore xoogaa yar maaragtay hakad yar naga galay oo dhinaca maarata farsamada ah meeshaana isku nimid riig baan hadda riiggii baana dul joogo halkaana si caafimaada ku ducaysanay gabadha maaragtay noo waqaftay oo meeshaan ceelkan waxay ka doonaydo adduuniya aakhira allah ka siiyo gabadhaas oo samiire la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaalaa in mansilkeeda aakhiro ilaahay subxaanahu watacaalaa oo u hagaajiyo ka hor waan uga mahad celinaynaa waxyaalahaas badan oo ay la soo martay oo meeshaan ay noo keentay gudoomiyaga degmada hobyo ee gobolka mudug cismaan maxamed cabdulle yaang mahadnagay usiina shirkadda buruuj weyna usi sheegay inay degmada iyo helo doonta bii nadiife oo ka filan
runtii aad iyo aad baan dhammaantay ilaahay baa mahadda iska leh mar saddexaad iskudaygi biyaha aan ka rajeynayno kan kii guulaysta inuu inuu noqdo insha allah ilaahay baan dee uga mahadnaqaynaa dadaalkaasi iyo dee siduu ilaahay noogu fududeeyey isku imaatinka saddexaad oo aan ku raadinayno biyaha baahida biyaha oo ka jirta deegaankan ayaa sababtay in aan raadinno qof kasta oo nagu caawiya in halkan biyo loo helo waana rajeynaya insha allah in aan ka baxno baahida biyaha in looga baxo tan reer gawaanna runtii aad iyo aad baan dee ugu mahadnaqayaa dadaalkoodii ku aadanaa in halkan ay ka baxshaan dhulkii ay ka bixiyaan oo cid walba runtii nagala qayb qaadatay aad baan runtii dee ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ajari xasanaad dee allaha idka siiyo ee ceella'aanta ah ee biyuhu ay ka dhiman yihiin in biyuhu ay gaaraan insha allah waxaan u mahad celinayaa wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug oo labadaas wasiirka oo runtii dee aad iyo aad nagala shaqeeyey arrimo badan halkan laftirkeeda maanta aan joognana qayb nagala qaatay runtii dee inaan dee halkan soo gaarno walaasheen meel gaar ah dib aa noogu qoran tahay waxaa halkaa uga faaidaysanaya walaalaha sidaasoo kaleete kula baxaya biyaha ceelasha kula baxaya waxaan haynaa deegaano badan oo runtii biyo la'aan ah rajana laga qabo tijaabooyin la sameeyey biyuhu ka dhow yihiin macaan yihiin sida naloo sheegay waa dhiman yihiin waxaan ka rabnaa inaad sidoo kale aad ka qayb qaadataan